kulankan dhexeeya maamulka degmada gurceel iyo hogaamiyaasha kaamamka kadhisan miilaas iyo weliba iyo kuwada hadalena horumarinta dadka bogtaale ee kajaraan xeryaha oon baahan walbarasho caafimaadda biyo iyo koronto si nololo iyoon kuwa mid nagdana bulshada hantiya kala ee ku noolaa degmada kulanka iyo weliba shir gudoomiyaha agaasimaha arrimaha bulshada degmada gurceel xasan mahdi geedi welina lamada dhin iyo isla qaadina muhiimadii lata in marwalba la garab sugnaada dadka nugul gaar ahaan dadka barakaca ee magaalada agaasimaha arrimaha bulshada degmada gurceel xasan mahdi geedi oo isla hadalay warbaahinta markii kulanka hadhammaaday kureediya sheegay in ka maamul ahaan iyo ku shaqeeyana sidii la hormari lahaye dadka bogtaale islamarkaana iyon ku warqabo lahayen nololiyo maadaama iyo in dad markaasay eed unnugula waxaan kulan la qaadanay horjoogayaasha kaamamka degmada gurceel waxaan ka dhagaysanay warbixin ay noo soo gudbinayeen horjoogayaasha kaamamka duruufaha kaamamka looga nool yahay habmaamulka iyo yacni xaaladaha ka jira kaamamka waxaan sidoo kale isxog waraysi dheer kadib aan ka dhagaysanay cabashooyinka iyo waxyaalaha ay qabaan horjoogayaasha kaamamka waxaan rabnaa ka maamul ahaan meelaha ay dhiibiyada ah ama baraha barakacayaasha magaalada ay degan yihiin waxaan rabnaa inay noqdaan baro koontaroolan xadidan islamarkaana dadka ku nool dee baahiyadooda aan ka warqabno ka maamul ahaan xafiiska arrimaha bulshada waxaan rabnaa barahaas inay ahaadaan baro yacni waxbarasho ay ka jirto sidoo kale waxaan rabnaa inuu caafimaadka ka jiro sidoo kale waxaan rabnaa barahaas inay ka jiraan dee nolosha aas-aasiga ah ee bili-aadanka uu baahan yahay hadday hoy tahay iyo hadday hu tahay iyo hadday biyo tahay intaba waxaan rabnaa dadka markay hadlayaan iyo markay wax codsanayaan intaba inaysan caloosha bis aysan ka hadlin oo kaar iyo cunno aan laga hadlin laakiinse dadkaasu yacni noloshooda sidii ku hormari lahayd in maamulka iyo hay-adaha caawiya iyo qolo walboo garabka kaysan karta inaan iska garabsanno arrintaas waxaan hadda isla aragnay in xarumaha qaar ee hay-adahaasu ay ka jiraan waxbarasho oo goobo waxbarasho ay ku yaalaan oo iskoolladii iyo dugsi qur-aankii ay ku yaalaan inkastoo dhowr meel ama dhowr xarun oo ka mid ah aysan lahayn wax iskool haba yaraatee oo ay iskoollo u baahan yihiin oo dugsi qur-aanadii u baahan yihiin oo waxbarashadii asaasigaheed inay helaan inay u baahan yihiin ka maamul ahaan waxaan gacan weyn ka geysan doonaa sidii dadkaas ay ku gaari lahaayeen inta waxbarashada hadda haysatan aan ku xooji lahayn oo aan ka taageeri lahayn inta aan haysanna dee aan kala shaqayna cid walba oo gaarsiin kartaahu aan kala shaqayna inay helaan waxbarasho iyo hooy iyo hu intaba inta inay helaan rajeynayna haddii alla idmo waxay noo soo gudbiyeen duruufaha ku hareereysan iyo caqabadaha ka jira xaaladaha baraha magaalada ku yaalla waxaan rabaa inaan intaas ku daro waxaa jiro kaamam cusub ama baro cusub oo laga yaabo barihii horey u habaysnaay inay gadaal kaga soo biireen laga yaabo maamulka degmada dee wuxuu u xil saaran yahay inuu habeeyo oo u ableeyo maamulka baraha iyo dhammaan dee dadka masaakiinta ee magaalada ku nool waxaan rabnaa qof walba ee magaalada gurceel ku nool khaasatan dadka barakacayaasha ahee ku nool ay dhiibiyada waajibaa naga saaran xaquuqdoodana way helayaan mana jirto dee cid cid kale loo dulminayaahu ma jirto laakiin waxaan rabnaa in wax walba ay noqdaan nidaam iyo meel cadidan iyo xilli cadidan intaba in si maamulkeedana meesha u sahlanaado amnigooda iyo caafimaadkoodana looga fakaro inta badan magaalooyinka dalka soomaaliya welibaa ku nool kumanaan qoysas barakacyaa leh iyo ha ku bogtaaleen deegaanadiyo sababo la xiriira abaaro roobabka fatahaadaha weedida iyo daadadka iyo colaadaha taasni weliba dadkaasay dhaxal siiday dhibaato muddo dheer iyo markaasi yeelo nooladana